waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee ka walacsan weerarada isdabajooga ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhacaya qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose xildhibaan cusmaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay fashilka iyo guuldarada qarar ay ku wajahayaan dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya waxa uu mas-uuliyadda fashilkaas ku eedeeyey cali guudlaawe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle isagoo tibaaxay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen masaajid cali gaduud iyadoo xasan sheekh iyo cali guudlaawe ay joogaan degmada cadalle waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo dagaalka iyo xaaladda dalka ku jira iyo waxa qaldan gobolka shabeellada dhexe cali guduud afarta tuulo maxay dhulkaas oo shabaabkiyaa soo galay ilaa hadda waa joogan la dhahaya inaan ka hadlo dhabarka ninka ka jibiyey ee baabi'iyey ee gobolkan horta hiiraan la degay ee hirshabeelle la degay waa cali guduud intay ka keenin xooggaas ay ku qabsaayeen madaxweyneyo fadhiya meeshaas madaxweyne qaranka oo fadhiya cadale madaxweyne isadkan la jiro weli la waxba la iskama weydiin waxaa la sheegay in inuu gobolka aniga shabeellada dhexa lagu sano maadaama hiiraan macnaha lagugu sin waa waa in shabeellada dhexe cali lagugu sinima maxaan rabaa markaa inaan la hadla madaxweyne xasan sheekh maxamed cali guudlaabe xambadkuu tiri maa adoo soo madaxtooyada hadda kugula sawiran usuga ee ninka la yidhaha qoorqooran arkayay in uu saddex nin kugu noqdo ceeb iyo wax baan wax tarina kaga soo kordhaya xambadu kuu tiraa male socodkiisa ilaa camaamadiisa waxa ahayn ma wata cali haddayna taas dhicin ay cali guudlaabe ay hoos tagaan waxaad arki doontaa meeshay hadda joogto maalkasii xun isoo gobolkan joogo cadowgana uu caasimadda aad ugu soo dhawaada maamulka hirshabeelle ayuu sheegay inuu ka soo haray oo keliya hal isbaaro ay dadka ku dhacaan cali guudlaabena uusan waxba ka qaban iskuna soo ooday magaalada jowhar oo ay ku hareeraysan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona tilmaamay haddii aan ninkaas xilka laga qaadin ay xaaladdu kasii dari doonto cali guudlaab waxuu noo haya lama arko waxba nooma qabto maamulkiisa isbaarada taalla ceelcaddaa ka soo hirta ceelcadda jagboontiga yaallo dhaqaalaha looga qaada baabuurta waddada maraysaa ka soo hirta iyadana waxaan ku talayaa in laga joojiyo meeshaas lacagta uu ku qaadayo ilaa qasandiisay ku dhacdaa gurigiisa u dhigtaa waa barkadaa wax warbu ku suubiyaa dhaqaalahaas uu qaataa maanta mana la dagaali karin nin dagaalama kara ma jiro ciidamada qalabka sidaan dagaalama karin asagaana iisheeg ku dhex jiro wuxuu leeyahay anaa hirshabeelle ka madaxa ayaa lay warsaa saa lagu warsaa cali madaa qofku warsee xaa lagu warsaa biyo isku ooda jawhiro ku dhex jira wuxuu ku falaana ma jirto biyahaasuu ku dhex jiryaa biyahaas markaa wuxuu is leeyahay diyaarad inta lagu soo baxo dadka isa soo qora adiga marka ninkan tuunka dad kale galaya isku diraya inta waxaa gobolka aniga halay dhaafa anaa ka dagaalamaya cali uma dagaalamaysa adiga ma ka dagaalamaysa waxa ahayd noo ku fashilanta raalli aha walaalkayga tikboontiga ceel caddaa yaallo mana sii aalayo waa in laga qaado meesha waa duntay hirshabeelle waa duntay afku waxaan ku leeya waa tagtay madaxweyne cali guudlaabe oo kaligiis waaye markuu madaxtooyada kula laafiyahayna waxba kuma soo kordhihayo hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku abaabushay ciidan badanna tababartay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidan ee dowladda federaalka xaaladda xukuumadda xasan garguurte ayaa haatan maraysa inay dhexdooda isku eedeeyaan jabka iyo dhiigbaxa ku socda iyadoona uu midba midka kale ee dusha kaga tuurayo